aan ku bilownay guddiga doorashada puntland ayaa toddobaadkan soo saaray jadwalka doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka puntland oo isku wakhtigii dhici doona iyadoo uu weli taagan yahay muranka doorasho ee u dhexeeya mucaaradka iyo maamulka puntland jadwalka cusub ayaa muujinaya in doorashada ay dhacayso shan iyo labaatanka bisha februari ee sannadka laba kun afar iyo labaatan iyadoo markii hore uu qorshuhu ahaa in la qabto siddeedda bisha janaayo ee sannadka soo socda taasoo mucaaradka ay si weyn uga hor yimaadeen sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan
guddiga doorashada ee puntland ayaa sheegay in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwo toos ah islamarkaasina ay iskumar dhici doonaan doorashooyinka madaxtinimada ee maamulka puntland iyo kuwa baarlamaanka ee heer maamul goboleed doorashooyinka madaxtinimo ee puntland ayaa hadda koor waxaa soo dooran jiray aqalka baarlamaanka oo lagu soo xulo habbeeleed waxaana lagu waday in la qabto siddeedda bisha janaayo ee sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka qoraalka ka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka puntland ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in guddigu uu soo saaray jadwalka hirgelinta iyo qabashada doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo ku lifaaqan go-aanka maanta guddiga ka soo baxay go-aanka ka soo baxay guddiga ayaa looga codsaday golaha wakiilada iyo golaha xukuumadduba inay dedejiyaan meelmarinta xeerarka qabyada ah sida ugu dhaqsiyaha badan wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud caydiid oo la hadlay v o a ayaa soo dhoweeyey go-aanka ka soo baxay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee puntland aad iyo aad baad u mahadsan tahay dowladdu waxay jihaysay siyaasadda guud oo ah dalku doorasho qof iyo coda inuu aado oo nidaamkii hore laga guuro oo qabaliga ahaa guddiga doorashaduna way u madax bannaan yihiin go-aamadooda waa dastuuriyan inay go-aanka iyagu leeyihiin waa soo dhoweynaysaa dowladdu waana kula shaqaynaysaa go-aamadooda mucaaradku dhaliil bay ka keeneen arrintaas maxaad ugu jawaabi lahayd bal arrintan inaad xoogaha fargeliseen mucaaradku waxaanay fahmin sharciyada maaragtay dastuuriyan oo dastuurka puntland uu ka qabo doorashooyinka inay guddiga doorashooyinku madax bannaan yihiin go-aamadooda u madax bannaan yihiin taasi aanay fahmin marka waxaan filaya waxay u baahan yihiin inay soo akhriyaan dastuurka waxa ku qoran xeerarka doorashada inay soo akhriyaan oo shalay baa lagala hadlayo loo bandhigay xeerarka doorashada dastuurkana waa ay ku qoran tahay maaragtay qodobada dastuurka waa ku jirtaa qaabka guddiga doorashada u shaqeeyo marka faham baa uga dhiman has fahmeen nidaamka u shaqeeyo maaragtay dastuurku waxa awoodaha uu siinayo guddiga doorashada inay fahmaan baa ka sokaysa dalladda mucaaradka ee puntland ayaa ku gacan sayrtay go-aankii ka soo baxay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee puntland dalladda ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ka digtay in muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha dastuuriga ah ee hadda jira faarax cali shire oo horey wasiir uga soo noqday puntland ahna guddoomiyaha dalladda mucaaradka ayaan wax ka weydiiyey waxa ay ku diidan yihiin doorashada lagu dhawaaqay in la qabanayo bisha februari
walaal doorasho ma aha adigoo aliga waxa way doorasho ma aha guddiga soo saarayna guddi sharciga waafaqsan sharci lagu dhisay oo sharciga waafaqsan ma aha waxaana la rabaa oo waxaan o dhan looga dan leeyahay february lama qaban karo lagumana qaban karo doorasho dalkaana loogama qaban karo waxa weeyaan waxaa looga dan leeyahay sideedda january in la jebiyo waxay idan soo xasuusinaysaa tii farmaajo ahayd february waa la dhaafaya maxaa dhacay derbiga ma la iiga soo daatay uu oran jiray marka waxa weeyaan ma aha inuu doorasho qabanayo ama dowladdu qabanayso uu madaxweyne hogaaminayo waxa weeyaan waa in laga laga gudbo extension cad oo maaragtay yani muddo kororsiya weeye oo dadkoo dhamme maaragtay hadda uu waagu ku beriyay oo wixii loo sheegayo beenta ahaa ay soo baxeen tiimka soo saaray oo lagu sheegay guddiga doorashooyinkana wuxuu ku dhisan yahay si aan sharciga waafaqsanayn oo dastuurkii hore puntlandna aan waafaqsanayn wixii laga bedelayna aan waafaqsanayn xeer doorashona aan waafaqsanayn marka waa muddo kordhin muddo kordhinna baarlaman baan samayn karin guddiga doorashooyinkaan samayn karin cid kale aan samayn karin puntland uma qora wax la yidhaahdo muddo kordhin dastuurkeedana kuma qora xeerarkeedana kuma qora
puntland ayaa shan iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay wax ku dooran jirtay hannaanka xildhibaanada ee odayada qabaa'ilka ay soo xulaan kadibna sii doorta madaxweynaha laakiin maamulka uu hogaamiyo siciid dani ayaa ku dadaalaya inay u gudbaan nidaamka doorashada qof iyo cod taasoo noqotay gunta khilaafka u dhexeeya isaga iyo mucaaradka haddaba guddiga doorashada muddada iyo jadwalka ay soo saareen ma ku qaban karaan doorashada madaxnimada iyo baarlamaanka puntland ayaan weydiiyey guddoomiyihii hore ee dalladda bulshada rayidka puntland ee bunsaa faysal maxamed warsame oo jooga garowe
jadwalkan soo baxay saddex arrimoodba dhib uu ku yahay oo micnaha arrinta koowaad electionka ama doorashooyinka sida adduunka caamka ah inay jirtaa wax wadar ogol ah oo dadku ay isku raacsan yihiin oo dadku waxaan inay heshiis ku yihiin doorashooyinka dhacay oo degmooyinkii hore saddexda ahaa ugu horreeyey oo tijaabada ahaa hordhaca ahaa waxaa jirta meelaha qaarkood inaan cidna waardiyeynin in xataa askar joogin oo dadku isku raacsanaayeen oo la faraxsanaa oo sharafku dhammaatay qaldaadkeedu yaraayeen doorashooyinka dambe oo degmooyinka kaleeto soddonka ahaa waxaa ka dhacay khilaaf waxaa ka dhacay in sanaatiik la gubo waxaa dhacay duruufo badan haddana alxamdulilah qaybtaas horena qaybta dambena way dhammaatay runtii in puntland ay gaarto gola degaan in la dhameeyana wax fiican bay ahayd arrinta hadda taagan oo madaxweynaha ee baarlamanka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ee baarlamanka weeye dooda taagan waktiga jadwalka uu soo saaray guddigu kuma filla aragti ahaan ani maadaama aan kasoo shaqeeyey doorashadii hore sababta ah hadda halkan waxaa ku qoran oo micnaha jadwalkay soo saareen waa jadwal aad ciriiri u ah waxaa ka mid a wacyigelinta dadweynaha inay bilowmayso bishan oktoobar oo hadda wax bilowmayna maba laba de bishan bisha maaragtay ilaa koy tobnaadna ilaa bisha micnaha qaybta labaadna diyaarinta xeerarka iyo xeerarka dhan ma diyaarsana waxaa laleeyahy waxaa la diyaarin doonaa oktoobar ilaa november ayadana waa adag tahay oo xeerarka maba diyaarsanaba oo lugland doorashooyinka ururadii laftooda khilaafaa ka dhex taagan oo ururadii saddex urur hadda talooyi tala kale keeneen waxay dhahneen madaxweyne ma aadeyno waxaan rabnaa baarlaman in lagu soo doorto dastuurka waa la bedelay shuruuc badan waa la bedelay oo heshiis laguma aha waxaasoo dhan marka laafiyo iyo mucaaradka u xooga badan badan badankood oo aanba ku jirinba ururada dhanba oo ka baxay qaarna waa ku jiraan sida ururka mideeya horseed ooba diidanba oo le waxaan dhan waa khalad marka waxaaso dhan marka laisku soo daro xilliga aad u yar maantay waxa weeyaan de waad dareemi kartaayo bishii octoobar waa sideed iyo labaatan sidii dhaqanka ahaan jiray puntlandna november waxaa soo bixi jiray lifaqa waxaa la aadi jiray doorashada marka laga gaari waayo sida nooca doorashada sidii hore lagu celin jiray marka aragtidaas marka la fiiriyo waktigoo yar ciriiri ah kalsooni darada ka dhexaysa siyaasiyiinta aan ku jirin ururada kuwa ururada ku jira dowladda waxaasoo dhan marka la fiiriyo doodihii xataa sharci haddii laga dhigi lahaa maxkamadihii iyo baarlamaankii iyo xukuumaddii iyo xisbiyada hadda inta ku hartay meesha iyo beegtii waa hal dhinac wixii o dhan waa hal dhinac macnaha wax garsoor kala saaraya wixii doodina male marka waxaan laga tegayn in la dhaho war waxa laisla ogeliya ha la keeno oo ha laga heshiiyo haddana moostale dooda ugu badan ay wadaan nimanka oo xisaabta ama siyaasiyiinta caadiga bannaanka ah ama xisaabta diidan oo mideeya horseed iyo kuwa kaleba waa in laga wada hadlo oo arrinta dhulka la dhigo laakiin arrinta waxay ugu baraysaa in aysan tala badan jirin oo wixii aan wadahadal aysan jirin doorashana sidaas ugu fiicanta
dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo